بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سودنا والأسيرة رسولك صلى الله عليه وسلم أن وحن كسو شيكينيد معركة بركيسنيد ee xaqa iyo baatilka kala saartay macrakadii beder oo ahayd macrakadaasi kulankii ugu horeeyey ee hubaysnaa ee ay muslimiinta iyo gaaladu iskaga hor yimaadaan waxayna ahayd macraka faasile duulaan lagu kala saaray xaqii iyo baatilkii muslimiintuna usoo hooyatay guul aada u weyn oo ay carabtii deegaanada ka agdhoweyd oo dhan ay markhaatiya marag ka ahaayeen arrintaasi waxay cadho badan ku beertay natiijadii kasoo baxday iyo guuldaradii aadka u weyneyd ee khasaare naf iyo maalba leh waxay u geysay markaa nimankii mushrikiintii carabeed dhib weyn iyo cadho ay u qaadaan dadkii muslimiinta ahaa iyo saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam nimankaasi waa nimankii mushrikiintii carabeed ee quraysheed dhanka kalena rag baa waxay u arkayeen guusha ay muslimiintu soo hooyeen iyo dharbaaxada kulul ee ay ku dhufteen nimanka kan quraysheed inay hadidaad u tahay iyo hanjabaad ay ku tahay kayaankoodii diineed yacni diintii ay haysteen iyo dhaqaalahoodii ay ku tahay arrintaasi hadidaad iyo tahdiidaad iyo hanjabaad ay ku tahay waa nimankii yahuudeed oo yahuuddu niman waxay ahaayeen ahlulkitaaba oo kitaabka ayay haysteen oo nimankan carabeed ee kale degan magaalada yathrib magaalada madiine degan ayay ku lahaayeen ahlulkitaab baan nahay marka diintoodii in ay gashay tahdiidaad ayay arkeen oo diintoodii ay kasii ka gacan wareegayso ayay arkeen subxaan allah sidoo kalena dhaqaalihii ay meesha ku qabeen oo marka kan soo daciifayana way arkeen arrintaas waxay keentay inay cadho badan iyo xiqdi iyo xaasidnimo ay u qaadaan muslimiinta allah subxaanahu watacaala oo inooga waramaya cadhada iyo cadaawadda nimankan yahuudeed ay u hayaan mu'miniinta waxa uu leeyahay latajidana ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu lyahuuda waladiina sharakuu waxaad heli dadka dadka kuwa idinku cadaawada badan ee idinku colnimada badan ee ugu xiqdiga iyo xaasidnimada badan mu'miniinta inay yihiin alyahuud nimankaa yahuudeed inay yihiin iyo waladiina ashrakuu iyo kuwa kale ee mushrikiintii carabeed ee gaaloobay iyaguna quraysheed labadaa qolo cadho iyo xiqdi iyo xaasidnimo ayay qabaan diintii islaamka iyo guushii usoo hooyatay muslimiintii sidoo kale magaalada madiine dhexdeeda waxaa joogay dad col iyaguna la ahaa diinta islaamka iyo saxaabadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo iyaguna sheegtay inay islaameen oo waxaa ka hor ugu horeeya oo madax u ahaa ninkii munaafiqa ahaa cabdillahi ibnu ubay ibnu saluwal ninkii la odhan jiray munaafiqa ra-sulmunaafiqiin iyo saxaabadiisi intii la macno ahayd ee isku ay fikirka ahaayeen qoladanina iyaguna waa qolo kale oo saddexaad oo iyaguna cadho badan u qaba dadka muslimiinta ah waxaa kaloo jira qolyo kale oo iyaguna cadho badan u qaba dadka muslimiinta waxa weeye dadkii badowda ahaa ee acraabtii iyo reer baadiyihii deganaa deegaanadii ka agdhowaa magaalada madiina kuwaas oo iyagu muhiimadoodu may ahayn ama fikirkoodu may ahayn mid ku saabsaysan diin iyo madhab ee waxay ahayd iyagu waxay ka xanaaqsanaayeen oo ka cadhaysnaayeen maadaama ay ku noolaayeen boob iyo dhac in arrintoodii boobkii iyo dhaci uu galayo inaan la ogolaanaynin arrintaas ayaa iyagana werwergelinaysa marka iyaguna xiqdi iyo cadho ayay u qaadeen muslimiinta iyo dowladdan cusub ee ka dhalatay magaalada madiina afartaa qole ayaan kasoo sheekaynay mushrikiintii carabeed oo iyaga madaxdoodii la laayay oo dagaalkii lagaga roonaaday oo cadhadii ay hayeen mid ka daran sii qaaday iyo nimankan yahuudeed markii horeba oo iyaguna meesha dhaqaale ku bartay iyo ribo ay ka qaadaan dadka kan iyo fitnadii dagaalka ee ay ku dhex wadeen nimankii kale carabeed ee awsi khasraj ee deganaa magaalada madiina qolada kalena waxa weeye nimankan munaafiqiinta ah oo si kale oo ay u dhibaan dadka muslimiinta markay garan waayeen oo caddaysan kari waayeen inay islaamnimada ka sheegteen oo afka ka dheheen muslimiin baan nahay oo iyaguna hoosta gaala ka ah oo uu hogaaminaya ninkan kani qolada afraadna waa kuwankan acraabiyiinta iyo reer baadiyaha ah oo iyaga werwer uu kaga jiro dhaqaalihii sida dhaca iyo boobka ah ee xaaraanta kusoo geli jiray marka afartaa qolo qolo kastaba waxa isku dayday inay muslimiinta wax yeesho nimankii gaaleed ee qoreysheed iyagu waa hadalkoodu waa caddaa iyo qowlkoodu inay islaamka iyo nebiga islaamka iyo dhammaan muslimiintaba ay kasoo horjeedaan oo risaalaad bay dirayeen intaa oo ay u dirayeen dadkii muslimiinta ahay deganaa magaalada madiina sidoo kale nimankii kale yahuudeed iyaguna way caddaysteen oo iyaguna xiqdigii iyo cadhadii u qabeen bay caddaysteen kuwan kale munaafiqiintan iyaguna intay islaamnimo sheegteen ayay mu'aamaraad iyo shirqoollo iyo waxyaalo dhib u keenaya dadka muslimiinta degan magaalada madiina ayay iyaguna ku kaceen arrimahaas waxaa ka mid ah waxaa ka dhashantay ghaswadan loo yaqaano ghaswadii bani sulaym oo ka dhacday meesha deegaanka la dhaho kuduri ghaswadan niman la dhaho reer bani sulaym ayaa wararkii iyo istikbaaraadkii iyo sirdoonadii magaalada madiina ee nebigu dirsaday sala allahu alay wasalam waayo nebigu waxaan wuu feejignaa oo indhihiisu way fara badnaayeen sala allahu alayhi wasalam markaa markiiba waxaa loo soo sheegay rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam in qabiilkana reer bani sulaym oo qabaa'iladii waaweynaa reer khadafaan ka mid ah ay ciidamo u urursanayaan magaalada madiina si ay ugusoo duulaan marka rasuulku sala allahu alayh wasalam markiiba lamuu sugin oo muu ka fadhiisanine ee markiiba waa kac waa laba boqol oo fardafuula ayuu kaxaystay oo si kadis ah ayuu ugu kadiyay nimanka kan reer bani sulaym iyagoo meeshoodii fadhiya oo is urursanaya ayuu nebigu ku qabtay markii ay arkeen uu gaadhi deegaankan kudri la dhaho ayaa nimankii reer banu saliim markay maqleen moxamed iyo saxaabadiisiibaa soo socda oo soo duulaya ayay waadiyada ku yaaceen oo way firdhadeen oo way meel allaaliya meel ay qabteen la garan waayo waxay ka yaaceen markan xoogaa haniima ayay ka yaaceen shan boqol oo halaad bay ka tageen xoolihii ay ka tageen baa marka laga iyagii laga soo qaatay subxaana allah marka nabiga ilaahi sala allahu alay wasalam xoolihii haniimada ahaaya wuxuu u qaybiyey shan qaybood qayb waxa weeye dowladda islaamka ayaa iska leh afartii kalena dadkii muuminiinta ahaa ayaa loo qaybiyey oo qof kastaaba laba boqol halaad ayuu helay laba laba halaad ayuu helay ruuxii kastaaba nebigu deegaankan wuxuu joogay saddex casho sidii caadada ahayd si ay dadka ka agdhowee hunguriga uga jiro inay magaalada madiine kusoo soo weeraraan ay u ogaadeen in moxamed iyo saxaabadiisu ay awood leeyihiin oo meel kasta oo ay ciidamo isku urursadaan ay kusoo duuli karayaan ghaswadan iyo duulaanka kana wuxuu dhacay sanadkii labada hijirada gaar ahaan bishii ramadaan bishii shawaal ayuu dhacay bishii ramadaanna waqacadii beder ayaa dhacday keliya toddoba casho kadib ayay tanina dhacday subxaana allah marka waxay kutusinaysaa inay dadka muslimiintu ay mar walba diyaar u ahaayeen sida ay diintooda iyo magaalada iyo deegaankooda ay joogaan ay u difaacayaan waxayna adeegsanayeen qaabka ugu wanaagsan ee laisu difaaco inay tahay in aada weerartid maadaama nimankani ay doonayeen inay soo weeraraan magaalada madiina nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu bilaaba markiiba inuu iyaga weeraro oo uu kadis kaga dhigo nimankii kale gaaleed mushrikiintii quraysheed markii ay waqacadii dhacday beder ee lagu kala saaray xaqa iyo baatilka oo muslimiintu ay ku guulaystay guul aada u weyn arrintii baa cadhadoodii hurisay xiqdi iyo xaasidnimo badan bay qaadeen magaaladii makaba way kartay sida dheriga karay oo kale kartay nebigii ilaahay baa cadho badan u qaadeen ilaa laba nin oo ka mida geesiyadoodii ay isu yimaadeen oo ay dhaheen waa inaan soo gabagabaynaa meeshan khilaafka iyo dildilaacu inooga yimi oo aynu soo gabagabaynaa bay leeyihiin dhibtan iyo daciifnimada tan xilligan ina haysata ayagoo uga jeeday cidda lasoo gabagabeynayo ah in ikhtiyaal lagu sameeyo shirqool lagu sameeyo nabiga ilaahi sala allahu caleyhi wasalam marka labadani waxay ahaayeen cumayr ibnu wahab aljumaxi iyo safwaan ibnu umaya ayaa waxay ku shireen qol kadib waqacdii beder markay dhacday dagaalkii beder waxyar kadib ayay halkaa ku shireen magaalada maka markaa ninka cumayr oo isagu kamid ahaa shayaadiintii aan odhan karno niman nin shar badan ayuu ahaa xilliga oo xitaa wuxuu dhibi jiray nabiga ilaahi sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisii markay maka joogeen waxaa la xidhay isaga wiil uu laha uu dhalay oo wahab ibnu cumayr la odhan jiray ayaa maxbuusnimo magaa dagaalkii beder baa lagu qabtay maxbuus buu ahaa safwaana weyn garanaynaayo waa ninkii aabihii iyo walaalkii la dilay marka labada ninba laba nin oo col la ah nebigii ilaahay iyo muslimiinta ayay ahaayeen labadii nin meeshii bay ku shireen qolkii kadibna waxay ka warameen raggii madaxdii gaaleed ee qaliibka lagu tuuray yacni ceelkii raggii markii la laayay kuwii xabaal wadareedka loo sameeyey lagu tuuray ceelka ayay ka warameen kaasuu safwaan u hadlaya wuxuu ku leeyahay wallaahi noloshan noloshan adduunyo nolol fiicanba maaha raggaa wixii ku dhacay ka gadaal wax loo sii joogi karaya maaha buu leeyahay safwaan cumayr baa wuxuu yihi wallaahi runbaad sheegtay safwaanow allaan ku dhaartee haddii aan dayn laygu lahayn oo korkayga aanay dayn ahaan lahayn oo aanan haynin cid iga bixisa iyo caruur iga daba ordayso oo aan ka cabsanayo inaan dayaco inta aan fuulo faraskayga kaxaysto ayaan maxamed u tegi lahaa waa dili lahaa buu leeyahay cumayr arrintaa markii uu maqlay weliba wuxuu ku daray cumeer marmarsiyana waan haystaayoo markaan ku socdo magaalada madiina waxaan leeyahay wiilkaygii wahab ibnu cumayr oo maxbuus ahaa baan soo furanaya dabadeedna marmarsiyadana waan haystaa buu yihi markiiba safwaan baa fursaddii ka faa'iidaystay wuxuu ku yidhi aniga ayaa deyntaada bixinaya deynta lagugu leeyahay aniga korkaygay tahay caruurtaadanna aniga caruurtayda ku daraya waxaan wax alaaliya waxay u baahdaan caruurtayda aan siiyo kalan baan siinaya caruurtaydan ka mid dhigaya ee bax oo maxamed soo dil ayuu ku yihi safwan cumer wuxuu yidhi waa yahay waan baxayaa laakiin arrinkayga aan isku ognahay aniga iyo adigu arrinkaa qari oo cidna ha u sheegin waa yahay buu yihi subxaan allah marka ninkan wuxuu diyaar u yahay xataa isaga in la marka haba la dilo laakiin waa inuu maxamed soo gebagabeeya oo ikhtiyaalka iyo shirqoolka ku sameeya buu cumayr diyaar u yahay subxaana allah deetana ninkii cumayr ahaa seeftiisii buu loo keenay deetana waa afayst waana sumeeye qaabku sida loo sumeeye waxa weeye ruuxa markay ku dhacdo seeftu xitaa haba ka ahaato dhaawac yar laakiin markay sun wadato oo haddana dhaawac yar ay ku sarto baashaasi suntaasu ruuxu dhimanaya markaas waa sumeeye suntii kadibna waa baxay magaaladii markuu ka baxay si oo ku wajahan magaalada madiina intii uu magaal markii uu yimi magaalada madiina uu albaabkii masjidkaba soo gaadhay ayuu halkii wuxuu fadhiisiyey awrkii uu watay ayuu halkii fadhiisiyay deetana ninkan oo awrkii fadhiisanaya waxaa arkay cumar ibn alkhadaab radia allahu can isagoo la socda rag muslimiina nafar muslimiin oo ay ka wada sheekeysanayaan waqacadii beder iyo dagaalkii beder sida ilaahay u karaameeyey uu guusha u siiyey oo nimankii gaaleedna looga roonaaday isagoo ka waramaya ayuu arkay cumar markaasuu yihi hada alkalbu caduw allahi cumayr ma jaa ilaa lishar buu leeyay waa kan eygii cadowgii ilaahay cumayr waxaan shar ahayn umuu imanin waayo raggani ways yaqaanaan isku reer makay ahaayeen oo waa la garanayaa ninkan cumayr inuu nin sharlaawo yahay oo waxa uu halkan u yimi inaanay ahayn wanaage ay ka tahay inuu shar u yimi kadibna rasuulkii ilaahay buu sala allahu alayhi wasalam u galay markaasuu yihi yaa nebiy allah nebigii allow waa kan cadowgii ilaahaye cumayr wuu yimi isagoo ku jaani qaaran seeftii markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi iisoo geli deetana cumar intuu qabtay halka kan kalarhkiisa meesha seeftiisii iyo maradii uu sitay kalarhkeeda halkaa sare ayuu isku qabtay isagoo oo turan turinaya markaasu wuxuu ku yidhi rag ansaar ka mid oo saxaabadii muslimiinta ansaareed wuxuu ku yihi gala qolka rasuulka uu joogo oo la fadhiista ninkan khabiidka ah ee xunininna laysku hadlayn karaya maa oo digtooni sameeya marka rasuulku sala allah alay slam wuxuu amray in loo soo geliyay rasuulkiilaahi sala allahu alayhi wasalam markii uu arkay cumar oo halkan kalarhka haya isaga iyo seeftiisiiba isku hayo cunaha iyo halkaa luqunta wuxuuba isku haya ayuu ku yihi rasuulku sala allahu alay slam cumar cumarow sii daa markaasuu sii daaya cumar markaasuu ku yihi cumayrkii ninkii seefta sitay doonayay nebigii ilaahay inuu dilo waar bal soo dhawow waana soo dhawaad markaasuu wuxuu yihi ninkiiyo cumayr anicimo sabaaxan subax wanaagsan yaa allah saasay isku salaami jireen waagii hore subax wanaagsan ayay isku salaami jireen markaasuu rasuulka ilaahi sala alla alay wasalam ku yihi ilaahay baa nugu karaameeyey salaan ka fiican taas aada nugula salaantay cumayrow salaantii jannada ayuu ilaahay nugu karaameeyey oo ah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markaasuu rasuulku wuxuu weydiiyey cumayrow maxaa ku keenay magaalada madiina markaasuu yihi waxaan u imi wiilkaygii oo maxbuus ah oo aad dagaalkii beder lagu soo maxbuus gareeyo lasoo qafaashay ayaan doonayaa inaan furto oo aan idinkala hadlo markaasuu ku yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam oo haddaad doonaysid inaad gorgortan aad gashid oo aad nagala hadashid ninkan maxbuuska ah waa maxay seeftan luqunta kuuga jirta subxaan allah markaasuu wuxuu ku leeyahay cumeer seeftani waa mid dhib badanba hadday wax noo tarayso waxay wax noo tari lahayd dagaalkii beder subxaan allah markaasuu wuxuu ku yihi nebigu sala allahu alayh wasalam waa runta maadii sheegi waxa ku keenay halka kan markaasuu yihi wax kale imay keenin aan ahayn ninkaa laga soo xidhay waa marmarsiyihii markii uu sheegayay ninkaa laga soo xidhay ee macbuuska waxaan ahayn imuu keenin ayuu leeyahay ninkii cumayr markaasuu rasuulku ku yidhi cumayr ow dhegayso miyaanad adigu iyo safwaan fadhiisanin qolkii maka ku yaalay markaasaydaan xusin oo aydaan ka warramin raggii ceelka lagu tuuray madaxdii quraysheed maanad ku odhanin haddii aan dayn laygu lahayn iyo carruurtaasi dayac mise haddii aan laygu lahayn waan baxayaa oo maxamed baan dilaya safwaan miyaanu kuga odhanin anaa daynta iyo carruurtaba kaa damaanad qaadaya ee soo dil maxamed deetana ilaahay iyo idinka waxaa wadeen ilaahay waxaa wadeen iyo ilaahay inuu idinku dhex jirin ilaahay kiisa idin saddexeeyo ahayn oo warka ii keenay miyaanu sidaasi jirin subxaan allah wixii uu u socdayba mar keligii buu sheegay rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam dali waxyigiiba ku socdee markaasuu cumeer wuxuu leeyahy ashhadu annaka rasuulu allah waxaan qaraya inaad ilaahay rasuulkiisii tahay wuxuu ku leeya ya rasuul allah wallaahi waanu ku beeninay iyada oo war uu kaaga imanaya samada oo waxyigii kugu soo degaayo ayaanu ku beeninay arrinkan aad iminka sheegaysidna waa arrin aniga iyo safwaan mooyaane cid kale aanay ogeyn allan ku dhaartay wuxuu leeyahy waxaan ogahay in aanu warkaasi ka imanin meel aan ilaahay ahayn marka alxamdulilah buu leeyahy ilaahay baa mahad iska leh igu soo hanuuniyay diinta islaamka wadadan fiicanna ii jeexay ayaan ilaahay banu mahad celinaya kadibna shahaadadii xaq ahaa ayuu ninkii cumay uu ku dhawaaqay markaasuu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu lahaa walaalkiin kaxeeya oo diinta bara oo qur-aanka ku akhriya asiirkiisa yacni wiilkii uu dhalay ee maxbuuska ahaana uu sii daaya subxaan allah laakiin ninkii safwaan ee magaalada maka joogay ee cumayr wararka isku hogaayeen inta uu tago suuqa magaalada maka ayuu dhahaa ila warka sheegi maayo cumayr baa maxamed soo diiraya muu odhanin wuxuu doonaya inuu ka farxayo bushaaraysta buu leeyahay nimankiinan reer makow war aad idin farxad geliya oo aad ku ilowdaan dagaalkii beder ee aad ragga badan laynagaga laaya ayaad dhowaan maqlaysaan buu yihi aada dhowaan maqlaysaan deetana ninkani mar walba wuxuu wareysan jiray dadka rakaabka ah ee safarka ka yimaada magaalada madiina markaasu waxay weydiiyeen waa ninkii cumayr ma ka warrama markaasu waxay ku idhaahdeen dadkii ma cumayr baad sheegaysa cumar waa kii islaamay isagoo masjidka ku tukanayay oo magaalada madiine joogo o islaamay subxaan allah ayaan ayay u sheegeen oo warkiisiibaa loo sheegay markaasuu safwaan xanaaqu yidhi allan ku dhaartay kulama hadlayo abidka waxna kuma siinayo subxaan allah ninkii waa yaabay ay warka isku isku ogaayeen oo mar keliya diintii islaamka qaatay kadibna ninkii cumeyr ahaa waa soo noqday oo magaalada maka ayuu yimi intuu rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam la hadlay ayuu wuxuu yihi yaa rasuul allah maadaama aan dhib badan aan kuu geystay oo aan islaamka u geystay ii fasaxaan magaalada maka ku noqdo aan diinta ugu yeedha dabadeedna magaalada maka ayuu kusoo noqday oo halkaas ayuu diinta dadka ugu yeedhay oo dad badan ayaaba ku islaamay gacantiisa subxaan allah subxaan allahi almuqayir ilaxwaal min xaalin ila xaal arrintaas markaan kasoo gudubno waxyaalaha dhacay ee waqt xilligan dhacay dagaalkii beder waxaa ka mid a nimankii yahuudeed ee aynu soo tilmaamnay inay iyaguna caadho badan iyo xiqd iyo xaasidnimo u hayeen diinta islaamka ay iyaguna waxay bilaabeen in ay buriyaan ballantii iyo cahdigii aan hore uga soo sheekaynay aynu idhi muslimiinta ayay la galeen markii magaalada madiine ay soo galeen nebiga iyo saxaabadiis muslimiintu waxa ahayn rag ku adag ballantii ay galeen ay la galeen nimankan yahuudeed laakiin nimanka yahuudeed oo dhaqan iyo caado u leh inay mu'aamaraad iyo khalaaqal ay ku sameeyeen ammaanka ayaa waxay ka bixi doonaan sidaan sheegi doono oo inoo iman doontaa ballantii iyo cahdigii ay la galeen saxaabadii nebigi ilaah iyo saxaabadiis nin oday la idhaahdo shas ibnu qays oo isaguna ahaa oday weyn oo reer yahuudeeda oo aada u weyn oo da-diisu ay weynta oo laakiin gaal ah oo gaalnimo ku weynaato cadhada uu u qabo muslimiinta la yaabayo oo xaasidnimo ay haysin ayaa wuxuu kasii xanaaqay oo cadha kasii qabatay is-haysadka labadii qabiil ee aws iyo khasraj iyo sida ay hal gole u wada fadhiisanayaan ee siday u wada isu dhagaysanayaan deetana arrintaasa aada iyo aada cadho u gelisay oo wuxuu soo xas wuxuu nimankan yahuudeed waxay ku noolaayeen inay isku diraan labadan qabiil ee aws iyo khasraj inay isku diraan ayay ku noolaayeen oo markay fitnada iyo dagaalka ka dhex dhaliyaan iyagu islaayaan ayay ka dhex faa'iidaysan jireen oo xoolaha ribada ah iyo xoolaha intay ku maq iyagu isku maqan yihiin ayay iyagu ka dhex faa'iidaysan jireen marka ninkan cadhadiibaa qaado markuu arkay dadkii inay muslimiin noqdeen oo meel wada fadhiisteen ayuu isaga oo la hadlaya qoomkiisii jamaaco ka mid ah ay wuxuu leeyahay nimankii reer bani qaylah way kulmeen oo way heshiiyeen reer bani qaylana wuxuu uga jeeda islaantan habar baa la odhan jira qayla oo waxa weeye habarta ay kasoo jeedaan labadan qabiile awsi khasraj ay dhashay labada qabiile laba qabiilo walaalo ah bay ahaayeen markaa wuxuu ihi reer bani qayla habartaas qaylo la idhahdo caruurtii ay dhashay suurtagal maaha inay meel golo kaliya wada fadhiistaan arrintaas wax dhici karaya maaha deetana wuxuu doonaya inuu khalaaqal ku abuuro labada qabiilood dhexdooda oo fitna u dhex dhigo wiil yaroo dhallinyarao yahuud ah ayuu diray wuxuuna ku yidhi halkaa tago fadhiiso kana waran dhibaatooyinkii iyaga soo dhexmaraya dagaaladii sokeeye gaar ahaan dagaalkii ugu dambeeyay xarbubacaad dagaalkaas oo rag badan oo madax ah oo labada qabiilba ka tirsan ay ku ku eeladeen oo ay ku madheen dagaalka xasuusi oo gabayadii iyo waxay isu turin jireen alkakaah wiilkii yaraa waa soo baxay yahuudiga ahaa wuxuu yimi majlis ay fadhiyaan labadii qolo ee muslimiinta ee awsi khasraj halkiibuu ka xusay dagaaladii ka dhexdhexeeyay labadooda ilaa waa sidii lasoo furo odaygan gaalka ah ee yahuudiga ah uu ku yidhi si ay isugu diro markuu arrintii la qaadqaaday ayay nimankii labadii qabiil ee muslimiinta ahaa ay markiiba ila waxan waa xamiyad iyo fitne markiiba labadii qabiil ayaa yidhi annaga iyo annaga ayaa idin eryanay inagu maanaan idinka saarin meeshaasoon idin baacsanin oo hubka raggii madaxdaha ee caynkaas idinka dilin oo aan idinka hub badnayn oo idinka rag badnayn subxaana way isu faaneen marka qabyaaladiibaa gashay walcaadu billah waana wuxuu doonayay odaygan shas ibnu qays odayga gaalka ah dabadeedna waxaa bilaabmay inay laba ka mid ahiba ay isgalaanba oo ay isweydaarsadaan dagaal iyo hadal iyo cayb ay isweydaarsadaan kadibna waxay isku dheheen waaba inoo iyo duhurka meeshaasaan isugu imanaynaa hubkana waan isusoo hub uruursanaynaa subxaan allah heerkii durba gaadhay u fiirsada oo qabi nimanka yahuuddu waxyaalaha ay ku kalifayeen dadka muuminiinta aal aanadana waxaasunbay wadaan oo mujtamacaadka basharka oo dhan ayay ku hayaan inay isku diraan waayo way ka dhex faa'iidaysanayaan oo faa-ida ayaa ugu dhex jirta iyo xoola dhacdhaca iyo lacag baa ugu dhex jirta arrinkii wuxuu gaadhay rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam waa loo sheegay deetana waa soo baxay rasuulku isagoo saxaabadiisii muhaajiriinta la socda markaasuu u yimi markaasuu ku yihi yaa macshara almuslimiin allah allah abidacwa aljaahiliya wa ana bayna adhurikum muslimiintii muslimiinay ilaahay ilaahay ilaahay ka cabsada mayaboo hii jaahilnimada ee aynu soo dhaafnayba dib ugu noqoteen anigoo anigu idinka idinla jooga markii ilaahay idin hadeeyey kadib ee idinku karaameeyey diinta islaamka ka gadaal ma arrintiiba dib ugu noqoteen arrintii jaahiliga iyo qabyaaladii baa dib ugu noqotay nebiga ilaah waa wacdiyey qolo labadii qoloba kadibna labadii qolo waxay ogaadeen inay waxaanay tahay waswaaska yimi shaydaanka iyo dhagax uu soo maleegay odaygaasi qays shaas ibnu qays odayga gaalka ah ee yahuudeed dabadeedna way ismucaaniqeeyeen oo habbay isi siiyeen oo qoorta isdhaafsadeen iyagoo oynaya oo israali gelinaya halkaasaanay ku heshiiyeen labadii qolo heshiiskaasina markuu dhacayo dee rag baa xaasidnima iyo xaqdi uu ku jiro cadhadooda ku dhintaan qul muutuu biqaydikum ku dhinta cadhadiina oo nimankii yahuudeede ayaa arrintaas aada uga xumaanayay waxay ka mid tahay tusaaleyooyinka ay nimankaa yahuudeed ay ka geysanayeen magaalada madiina sida khalaaqalka iyo mu'aamaraadka iyo ikhtiyaalaadka iyo shirqollada ay uga dhex fulinayeen dadkii muslimiintaha si loo abuuro khalkhal amni sidoo kale nimankani waxay doonayeen maadaama ay diinta islaamka ay mar walba colo yihiin in ay bilaabaan inay diinta islaamka sheegtaan gelinka hore intay soo galaan markay gelinka dambe laba saacadood intay yidhahdaan muslimiin baan nahay ay ka baxaan gelinka dambe subxaan allah wayakfuru aakhirahu lacallahum yarjicuun oo allah ka waramayo maalinta gelinkeeda dambe intay ka baxaan diinta ayo intay soo galaan gelinka hore ay gelinka dambe ka baxaan subxaan allah si ay dadka dacafada ahaan waxba aan garanayna waxmagaratada ah ma ay markiiba qalbiyadooda shaki ay ugu abuuraan oo markuu ruuxu markii uu soo galo diinta isagoon hubsan uu ka boodo si ay u dhahaan nimankan ahlul kitaabka kitaabka baynu ahayay marka hadday ka boodeen anagu geli mayno arrintaa iyagoo doonaya in ay ku dhiibaan diinta islaamka iyo dadka daacafada ah ee waxmagaratada ah ay arrintaani samayn jireen oo fal laga yaqaano fal yahuudeed ah weeye intaasoo keliya kumay gaabsanin dhibaato badan ayay u geysteen muslimiinta ballantii iyo cahdigii ay wada galeen nebigii ilaahi sala allahu aleyh wasalam iyagiina may oofinin waxaana kaga sii darnayd markii ay arkeen muslimiintii iyo muuminiintii oo dagaalkii beder si weyn ugu soo guulaystay arrinta oo u siyaadisay muslimiinta sharaf iyo awood iyo haybad u siyaadisay ayaa nimankii cadhadii ay isqanqanineen farahooda oo xaasidnimo iyo cadho ay ka buuxdo subxaan allah marka aada iyo aad bay xiqdi ugu qaadeen ragga uu xiqdigu ka buuxay waxaa ka mid ahaa nin madax u ahaa oo la odhan jiray kacab kacab ibn al ashraf ninkaas ayaa ka mid ahaa raggii yahuudda ahaa ee cadhadu aada iyo aada qalbigooda uga buuxday nimankan yahuudeed oo saddex qolo aynu kusoo tilmaamnay reer bani qurayda reer bani qaynuqaac iyo reer bani nadiir saddexdan qabiilood ay ugu waaweynaayeen qabiilka reer bani qaynuqaac ayaa ahaa qabiilka ugu dhibta badan oo deganaa iyagu magaalada madiine barhtankeeda deganaa subxaana allah marka nimankan weliba waxay ahayn yahuudda ugu ugu cadcad ee ugu dagaalyahansan ugu geesisan toddoba boqol oo nin u dagaalamo ayay lahaay yahuudna iyagaa ugu geesisanaa markiiba waxay buriyeen ballantii iyo cahdigai ay la galeen nebigi ilaahi sala allahu alayhi wasalam ee ahaa in ammaanka magaalada meel looga soo wada jeesto ciddii waxyeelaysa subxaana allah iyaguna waxay bilaabeen arrintan inay sukhriyad iyo ku jees jees diinta ilaahay ay ku jees jeesiyeen iyo saxaabadii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam intaasoo keliya kumay ke kumay koobsanine ee xataa dumarkii muslimiinta ayaa ka fursan waayey oo ay cay iyo aflagaado iyo gacanka hadal intaba ay u geysteen haweenkii saxaabadii iyo rasuulka sala allahu caleyhi wasalam nebigu sala allahu caleyhi wasalam markuu arkay nimanka kan waa u tegay markuu ka yimid dagaalkii bederka gadaal deetana suuqii reer bani qaniqaacay lahaayeen ayuu kula kulmay markaasu wuxuu lahaa nimankiinan yahuudeedow soo islaama oo diinta ayuu bandhiga isagoo weliba markaa nebigu sala allahu alay wasalam markuu dagaalka kasoo baxay bay ahayd oo u hanjabayo kuleh haddii aydaan soo islaamin waa u jeedaa nimankii quraysheed waxaa ku dhacay asiibay idinkana wixiunbaa idin asiibaya markaasay ku dhaheen maxamedow ha ku kadsoomin waxaan aada dilkii aada geysatay nimankii reer quraysheed koox yar oan wax magarato ahayd oo dagaal aan waxba ka kala garanayno dad jaahiliin ah aan ahayn ha ku kadsoomin annagu rag baan nahay dagaalka yaqaan oo sida wax laysaga dhiciyo yaqaan oo iska kaa celin karaya baan nahay maxamedow marka iyaga laftigoodii baa hanjabaad sameynaya iyo inay dagaal diyaar u yihiin subxaan allah oo waxay iska dhicinayaan ayay ina tusinaysa arrintaasina waana aayaadkan ay kusoo degayeen qul liladiina kafaruu satuglabuuna wataxsharuuna ilaa jahannama wa bi'sa almihaad kudha nebiga ilaahayow sala allahu caleyh wasalam kuwa gaalad waxaad ku dhahdaa satuglabuuna waa laydinka awood badan wa tuxsharuuna ilaa jahannama waxaana laydinka soo xaadirin oo jahannamo korkeeda walcaadu billaah wa bi'sa almihaadi meel loo hoydo oo gurin u noqota meel dadkana yada ayaa ugu xun jahanamo ayaa ugu xun qad kaana lakum aayatun fi fi'atayn iltaqataa nimanka yahuudeed baa lala hadlaya war calaamad iyo astaan waxaa idinku filan labadii qole ee isgalay labadii qole ee qoladii xaqa ku diriraysay iyo qoladii baatilka ku diriraysay muslimiinta iyo mushrikiintii baa idinku filan aayad iyo calaamad iyo astaan aayaadkaasi ay kusoo degayeen nimankan gaaleed yahuudeed oo la leeyahay haddaad dagaal doonaysaan waxaa tusaale idinku fil idinku filan nimankaas quraysheed waxaa asiibay subxaana allah intaa keliya kumay akoonin oo hadalkii iyo ballantii ay ka baxeen iyo khalkhalkii ammaanka ah ee ay sameeyeen bal ee waxay gaadhay heerku heerkoodii iyo gaalnimadoodii waxay gaadhay inay haweenkii muslimiinta ay u gacan maraan oo waxyaalo badan oo cirdigoodii iyo sharaftoodii ah ay ku ciyaaraan waxaa kamid ah waxyaalaha ay sameeyeen gabadh muslimad ah ayaa waxay timi suuqa wax lagu kala gato ee reer bayniqaaniqaac nimankii yahuudda suuqaas ayay la timi badeecaday wax iibisanayso iyadoo oo marka aad doonaysa inay alaabo iibiso iyaduna soo iibsato suuqa dhexdiisa ka gadato wax deetana waxay gabadhii la fadhiisatay nin yahuudiya oo ah nimankan biraha dhalaaliya seefaha iyo warmaha iyo duruucda iyo wixii lamidka ah isku hagagaajiya ayaa halkaasay fadhiisatay biraha dhalaalinaya iyada oo diidan markaa inay wejigeeda ay furto subxaana allah fursada gabadhaas muslimada ah inay wejigeeda daboolka ka qaado oo gabadh muslimadu ilaahay ka cabsanaysa bay ahayd markii ay diiday ninkii uu yidhi uu ka dalbaday ninkii inuu wejigeeda furto ayay diiday deetana ninkii wasakh ahaa ee yahuudda ahaa wuxuu sameeyey gabadhii oo fadhida ay maradeedii inta uu dacalkeeda xagga dambe ka qabtay ayuu maradii wuxuu ku xidhay guntinta xagga sare timiheeda subxaana allah iyadoo aan tabaynin oona ogeyn dabadeedna iyadu may ogeyn markii dambunbay kacday markay kacday baa cawradeedii ay muuqatay subxaana allah deetana yahuuddii ka agdhoweyd oo meesha fadhfadhidoo dhan baa qosol la dhacay oo dee ku farxay gabadha cawradeedii ay arkeen walciyaadu billah saxaabi kamid ah raggii muslimiinta ee meesha joogay ayaa gabadhii markii ay qaylisay ayaa soo haaday nin rageed ahaa oo nin dee diin diin iyo iimaan uu qalbigeeda ka buuxo oo cirdiga gabadha muslimada ah lagu cayaarayo ka damqaday ayaa soo haaday ninkii yahuudiga ahaa ee meesha fadhiyay buu horta kurta kala gooyay kuwii kale yahuudeedna markii ay ninkii muslimka ahaa ayay kusoo xoomeen oo isagina way dileen arrintiiba waxay gaadhay muslimiintii sidee baa ruux muslim ah loo dilay subxaana allah qofka muslimka ah sharaftiisa iyo karaamadiisu intay la eg tahay baad garanaysaa sidee baa gabadh muslimad ah cirdigeeda iyo sharafteeda looga cayaaraya subxaana allah wax qof bini aadam ahoo muslim ah kama suurowdo inuu daawado gabadh muslimad ah oo cirdigeedii iyo sharafteedii lagu cayaarayo subxaana allah waana arrintaas ninka muslimka ah uu ka damqaday weeye maantana aada iyo aad baan ugu baahannahay dad badan oo muslimiin oo ka damqada cirdiga iyo sharafta ruuxa gabadha ee muslimad muslimiinta ah ee lagu cayaarayo hadhiyo habeen arrintaasi markii ay gaadhay nabiga sala allahu calayhi wasalam samirkii faraha badnaa uu samraya marka kan umuu joogin markan wuxuu doonay nebigu sala allahu caleyh wasalam inuu falcelin sameeyo oo waxay gaadhay heer ay muslimiintiiba dilaan subxaana allah dabadeedna ciidan buu nebigu sala allahu aley wasalam la baxay oo uu hogaamiye uga dhigay calanka u dhiibay batalkii weynaa geesigii xamse bn cabdilmutalib radia allahu canh magaaladii madiinana wuxuu kaga tegay oo abalubaaba ibn cabdilmundir saxaabigaas ayaa lagaga tegay magaaladii madiina inuu hawshiisii sii wado deetana ciidankii waxay tageen reer bani qaniqaac meeshii ay magaalada madiina ka deganayeen waxaana lagu qabtay square baa laga qabtay xisaar godoomin ayaa lagu qabtay godoomintu waxa weeye meesha ay joogaan waxay lahayd gidaar ama meel magaalada ama xaafaday deganaan gidaar bay ku lahaayeen dhufays ba iyagu galaan dhufayskaas iyagoo cidina uma gelayso cidina kama soo baxays halkaasay fadhiyayaan halkaasaa square loogaga haynayaa iyo go-doonka bishii shawaal ayay ahayd waa bishii ramadaan bishii ku xigtay gebigeedoo waqacadan iyo macrakadani xilliga dhacday shan iyo toban habeen ayaa square nimankii laga hayay oo ay go-doonka ay ku jireen nimankii yahuudeed kadibna ilaahay baa wuxuu ku tuuray qulubtoodii argagax iyo cabsi iyo daciifnimo iyo inaana waxba iska dhicin karaynin markaasay isdhiibeen deetana rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam ayay isu soo dhiibeen ayagoo diyaar oo ah inuu nebigu xukumo oo ama dil ku xukumo ilan way u qalmaane wuxuu doono markaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku xukumo markii nimankii lasoo qaqabtay nimankii gaalada yahuudeed waa la xidhxidhay oo gacmaha iyo ayaa laga xidhay iyagoo meeshii fadhfadhiya oo nebigu xukunkii uu doonayay inuu xukun ku rido ayaa ninka la ydhahdo cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool oo ahaa munaafiq weyn oo marka kan islaamnimada sheeganaya gebigiisuba wuxuu islaam ahaana la leeyahay hal bil buu gebigiisao muslim uu yahay xilligan ayaa nebigii ilaahay u yimi isagoo ku celcelinayoo leh yaa rasuul allah nmmma waxaad doonaysaa inaad disho niman anigaa sokeeyo ila ah oo aan xulufaasku ahayn oo xilfi wadaag ahayn isaguo qabiilkan khasarajiyiinta ayuu kasoo jeedaa reer bani qayanqaacna oo qoladan yahuudeedna xuluf ayay leeyihiin khasarajiyiinta deetana rasuulka ilaahay buu haddana ku celceli waa ku celceliyay moxamedow iisii daa buu leeyahy moxamedow iisii daa ilaa waa munaafiqa weyne xataa rasuulullahi muu odhanin dabadeedna markii dambe wuxuu qabtay halkan maradii uu sitay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayuu ayuu jeebkeeda qabtay isagoo halkaa jeebka haya ayuu wuxuu ku leeyahay nebigii ilaahay iifsii daa ragga kan oo nimankan xadhkaha ka furfur waxna xukunna ha kusoo rogin xukunka aad kusoo rogaysina ha noqta inaad cafidid subxaan allah nebigii ilaahay buu ku celceliyay oo ku celceliyay oo ku celceliyay markaasuu nebigu wuxuu ku lahaa isii daa waar isii daa buu ku lahaa markaasuu haddana qabtay oo leeyahay iisii daa iisii daa buu leeyahay subxaan allah munaafiqa wasakha ahi markii uu nebigii ilaahay ku celceliyey ku celceliyey ayuu nebigu u sii daayay sababtuu nebigu ugu sii daayayna waxay ahayd maadaama ninkani uu gebigiisuba hal bil uu islaam uu yahay munaafiqnimadiisuna aanay caddayn xilliga kan oo uuna yahay nin madax madaxda reer bani reer bani reer khasraj madaxdooda uu ka mid yahay oo aynu hore usoo sheegnay inuu u sharaxnaa madaxtinimada labada qabiil inay madax uu noqdo aws iyo khasraj ba inuu madax u noqdo markaa ninkani taageerayaal badan buu xilligan leeyahy haddii markaa waxaan uu dalbaday loo diido wuxuu horinayaa ammaan daro ayuu magaalada madiina ku horinaya rag badan oo taageerayana way jiri doonaan marka rasuulku isagoo ka fakeraya siyaasadiisa mafsadada iyo dhibaatada ka dhalanaysa ayuu usii daayay nimankii yahuudeed nebiguna waa sii daayay keliya waxaa laga qaatay nimankii yahuudeed xoolahoodii waxoogaa saddex dhowr seefood iyo dhowr warmood keliya mooyaane wixii kale way qaateen markaasaa lagu la amray in aanay muslimiintu iyo niman yahuudeed oo reer bani qaniqaac ah in aanay magaalada madiina aanay ku wada noolaanayn kuma wada noolaanayaan marka waxaa lagu xukumay inay magaalada madiina ka baxaan maadaama ay ka badbaadeen dilkii oo nimankan dil in ayay mutaysteen maadaama ay ballantii ka baxeen oo dadka muslimiintan waxay ugu wadeen una ay tahay inay khalkhaliyaan ammaankooda iyo inay isku diraan waxay mud mudsanaayeen in la laayo gebigooda dhammaantoodba laakiin nebigu ilaahi sala alla alay slam wuu naxariistay waxaa keliya lagu xukumay magaaladan umaydaan dhalanin qurunkaa iyo waxaana waa kula jirtaana ka bax wayna ka baxeen ilaa ay tageen dhulka shaam adraac shaamta meesha la dhaho halkaasay tageen halkaana cudur baa ku dhacay oo badankoodii ku wada eesheen halkaasay ku dhinteen subxaan allah nimankii yahuudeed marka macrakadaas nimanka magaalada madiina lagaga saaray waxaa ku xigtay ghaswo yar oo kale oo nimankii gaaleed ee ay soo maleegeen nimankii gaaleed ee quraysheed safwan ibnu umaya iyo iyo yahuud iyo munaafiqiintii waxay isku dayeen marka kan inay mu'aamara sameeyaan ama shirqool ay sameeyaan shirqoolkana waxaa abaandulle ka ahaa abu sufyaan wuu soo baxay isagoo dhowr rag laba boqol oo nin ah wata kadibna way soo baxeen labadii abu sufyaan iyo labadii boqole nin oo wati waxay ku degeen meel kanaal ah oo buur la dhaho nayib oo magaalada madiine u dhow halkaasay ku degeen waa abu sufyaan iyo labadii nin labadii boqole nin kumay dhiirinin inay magaalada madiina xilli la og yahay oo dharaar ah oo maalin ah inay weeraraan laakiin waxay sameeyeen qaab burcadnimo ah magaalada madiine ayay soo galeen habeenkii isaga oo dhuumanaya deetana ninkii la odhan jiray abaa sufyaan baa soo galay isagoo dhuumanaya habeenkii wuxuu u yimi nin yahuudi ahaa xuyay ibnu akhtab la odhan jiray ninkiibuu albaabka ku garaacay waa goor habeena markaasuu ninkiibuu kuyidhi iga fur ninkii baa yidhi ma nin ma xilligan cidda socotaanka furay wuu diiday waa iskaga tegay haddana markaasu wuxuu tegay salaam ibnu mashkam ninkaasuu tegay oo isna ahaa yahuudi reer bani nadiir ah kiibaa isagu ay ka furay oo deetana soo dhaweeyay ninkii abu sufyaan ahaa khamrina waa ka dhergiyey kadibna abu sufyaan waa baxay oo markuu baxay wuxuu soo eegeegay waxoogaa sirdoon iyo waxbuu ka qaatay meeshii magaalada madiine ahaa deetana saxaabadiisii intii meeshii kanaalka yareed ku sugaysay buu yeedhay deetana koox ka mida buu diray waxay gubeen magaalada madiina beero ku yaalay ayay gubeen ile nimankani waa nimanka colka ah oo marba meeshii arkaan inay iro dayacsan tahay waa uun khasaare ayay u geysanayaan way gubeen beerihii laba ninoo meesha joogayo nin ansaar iyo nin kaleo xilfi wadaag la ahaana labadii ninna way dileen kadibna way ordeenoo iyagoo ordaya ayay ku noqdeen magaaladii maka nebigii ilaahay baa warkii loo sheegay sala allahu caleyh wasalam markaasuu markiiba isna ku dhaqsaday siduu nimankaa u baacsan lahaa iyo ciddii ay wateen bal waxaad qiyaastaa abu sufyaan iyo laba boqol oo nin oo niman wax iska dhicin karaya bay ahaayeenoo dagaal geli karaya laakiin waxa weeye cabsida iyo argagaxa ay ka qabeen moxamed iyo saxaabadiisa markiiba way firdhadeen nebigu waa ka daba orday iyaga iyo waa eryaday oo waa baacsaday waxayna ka yaaceen iyagu way qaadi kari waayeen cuntooyin fara badan oo ay wateen oo saadkoodii ahaa oo suweyq yacni waxa weeye shoormada waxaan la dhaho ama gidir oo gidir oo kale ayay wateen oo ay doonayeen inay saad ka dhigtaan marka way qaadi kari waayeen oo way ka tageen oo way daadiyeen kuwii bay muslimiintu iska soo qaateen marka macrakadana waxaa loo bixiyey ghaswadan ghaswatu suwayq maadaama ay nimankaasi suweyqa iyo shoormada waxaas cunto cuntooyinka gidirta iyo laga sameeyo ay ka yaaceen oo lasoo qaatay waxaa ka dambeeyay khaswo yar oo kale iyaduna oo meesha la dhao the amar ka dhacday oo niman kana mid ahayd waxyaalihii keenay dagaalkii macrakadii uxud sababi doona sababtuna waxay ahayd magaalada madiina sirdoonidoodii ayaa nebigi ilaahi sala allahu aleyh wasalam usoo sheegay in qabiilkan reer bani thaclaba ay meel isku urursanayaan u fiirsado marka indhaha rasuulku uu diro oo dhan yacni nimanka sirdoonka ah nebigu uu diro oo dhan rag bay ahaayeen feejigan oo maalinta markay arkaan nin qabaa-iladanka agdhow iyo nimanka qurayshyad iyo yahuud dhammaantoodba markuu arko rasuulku sala allahu calayhi wasalam inay wax sameynayaan ama ay is urursanayaan si ay muslimiinta dhib ugu geystaan wuu u tafaxaydnaa geesi buu ahaa nin usoo jeeda buu ahaa muslimiinta ka fekeraya oo marba meesha iyadoo hadda laga yaabo inay meeshu intaa ka dheer tahay siyaasadiyo indheer garadnimo ku garanaya weeye rasuulku sala allahu calayhi wasalam nimankan baa is urursaday markiibaa warkiibaa soo gaadhay magaalada madiina nebigu waa baxay afar boqol oo nin buu kula baxay afar boqol iyo konton nin ayay ku baxeen magaalada madiinana cotman ibnu cafaan ayuu kaga teg halkaas markay joogeen oo waddada kusoo jireen ayuu nebigu ilaahay sala alla alay slam wuxuu qabtay waxay qabteen wiil yar oo kamid ahaa reer bani thaclaba qabiilkan kamid ahaa ninkiibaa la qabtay maxbuusnimu gelaya iyo adoonnimo iyo waqtiga caadadu saasay ahayd haddii lagu qabto subxaan allah waa inaad isfurataa deetana nebigu ilaahay markiiba muu xidhin maxbuusnimona kamuu dhigin ee waxayna tusinaysaa islaamku waxyaalaha uu u yimi islaamku wuxuu u yimi inaan dadka la dhibin ee keliya ay tahay in diinta islaamka loogu yeedho markiiba nebiga ilahay islaamkiiba ugu yeedhay ninkiina waa islaam kadibna islaamnimadiisiiba wanaagsanaatay ee isagaana tusayd ciidamadii muslimiinta meeshii ay cadowga joogeen cadowgiina markay arkeen moxamed iyo saxaabadiisiibaa soo socda ka yimi magaalada madiina markiiba firdhad yaaceen iyagiina nebiguna halkaas wuxuu joogay dhowr casho waana iska soo noqday markii la waayey arrintaas markay dhacday haddana fal kale ayaa dhacay oo aada u weynaa oo lagu khaarijiyey nin yahuudi ahaa oo aada iyo aada muslimiinta iyo islaamkaba dhib badan u geystay nebiga ilaahay oo rasuulka ilaahay sala allahu alay wasalamna aada u dhibay waa ninka la odhan jiray kacab ibn al ashraf oo nin yahuudiya ahaa asalkiisu nin caraba buu ahaa laakiin hooyadiiba yahuudiyad ahayd oo aabihii ayaa ka guursaday gabadh reer bani nadiir la odhan jiray ayuu ka guursaday deetan aabihii baa noqday nin gabadhna ka qaba yahuudda madaxdii yahuudeedna ka mid noqday isaguna markii u dhashay ayuu isna ka noqday madaxdoodii nin qurux badanna wuu ahaa oo gabayaa ah ninkaasna oo aad ha aada u hadal xun deetana ninkaasina dhib badan ayuu geystay muslimiinta oo muslimiin muslimiintii maadaama ay guul ka gaadheen dagaalkii beder ninku yasaya muslimiinta oo dheh ma runbaa inay guulaysteen ma dhaci karto ma nimankii ashraafta carbeed baa la laayay ma boqoradii dadkao dhan baa la laayay moxamed iyo qoomkiisu inay guulaystaan waxay dhaantaa buu leeyahay in dhulka hoosteeda la galo ayay dhaantay yacni in la dhinto ayay dhaantay moxamed iyo saxaabadiisu ay guulaystaan ninka heerkaa isla taagnaa ayuu ahaa ninkaas markii warkii loo sheegay inay warku dhab yahay oo moxamed iyo saxaabadiisu carab oo dhan nimankii quraysheed ay ka gacan sarreeyeen oo ka guulaysteen ayuu yidhi warku sidan sidan ma noqonayo ayuu leeyahy deetana wuxuu tegay intuu safar ka baxay magaalada madiine ayuu maka tegay waa cadowgii ilaahay bal u fiirsada wuxuu sameynay ninkaas magaalada madiina magaalada madiinuu ka baxay isaga oo kamid ahaa yuhuuddii ballanta iyo cahdiga la lahaa saxaabadii rasuulka iyo nebigii ilaahay sala allahu caleyh wasalam mar deetana gabay uu ugu baruur diiqaya raggii geeriyooday lagu laayay dagaalkii beder ayuu halkaa ka tiriyey markuu halkaa ka tiriyey ayuu leeyahay ninka ayaa ka saxan nimankii mushrikiinta ile niman ahlulkitaabana maaha kitaabna wax ka akhristee maaha ninkani maadaama uu yahuudi yahay waxay ku dhaheen annaga moxamed iyo saxaabadiisa iyo annaga kayba diin fiican subxaan allah bal u fiirsada wasakha yahuudiga wuxuu ku jawaabo markaasu wuxuu yihi waxay kala weydiiyeen labadeeda kooxoodna keeye kaayigeeba hanuun ku dhow markaasuu ku yihi idinka ayaa ku dhow lacanahu llah bal u fiirs moxamed iyo saxaabadiisii oo ilaahay kelinimo u rumaysan ayaa niman gaaleed oo boob iyo dhac iyo tuuganimo inay dadka laayaan weligoodba ku caanbaxay oo sanam caabuday ilaahay qeyrka caabudaya sanam iyo caabuday ayuu leeyahay ninka ayaa ka hanuunsa ka ka hanuun badan subxaana allah waana aayaadkani ninkay kusoo degtay weeye alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yuuminuuna biljibti wtaaguut wayaquluuna liladiina kafaruu ha-ulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila aayaadkaasi ay kusoo degeen miyaydan arkin alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaab mayd ma ma aragta ma aragta kuwa ahlulkitaabka ee kitaabka qayb kamida la siiyey ee yu'minuuna biljibti sixir iyo fal iyo qurun rumaysan iyo taaguut iyo shayaadiina rumaysan wayaquuluuna liladiina kafaruu kuna dhahaya kuwa gaaloobayba waxay ku leeyihiin ha-ulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila idinka ayaa ka hanuun badan kuwa wadada raacay yacni dadka saxaabada ee muslimiinta idinka ka hanuun badan subxaana allah ninka waxaa sameeyey weeye intaa keliya kumuu koobsanin markuu magaalada madiina kusoo noqday wuxuu bilaabay inuu gabaya tiriyo oo uu ku caynayo saxaabadii nebigii ilaahay uu ku aflagaadeynay intaa kamuu sii koobsanin ee wuxuu gaadhay inuu dumarkii iyo haweenkii muslimiintu ay ka baxsan waayeen uu hadal dheer uu ku akriyo oo uu ku caayo oo gabayo ku sameeyo oo uu waxyaalahaas aadka u xun ku tiriyo magaalada madiina nebigii ilaahi sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi man li kacab ibn lashraf yaa inaga khaarijinaya ninka kan ninkan wuxuu mutaystay in la dilo waa ninka afka dheer gabay iyo ku caynaya rasuulkii ilaahay saxaabadiisii iyo dumarkii muslimiinta una hiilinaya rag gaaleed lehna idinka ayaa ka hanuun badan hadda waa nin sanam caabudaya ayuu leeyahay nebigii ilaahay rasuulkiisii oo ilaahay keliga caabudaya ayuu leeyahay idinka ayaa ka hanuun badan subxaana allah rasuulka ilahi wuxu uhi ninkani dhib badan ayuu u geystaa muslimiinta hala khaarijiyo markiiba saxaabo ka mid a baa soo boday maxamed ibnu maslama cibaad ibnu bashr bishr iyo abunaaila oo abunaa-ilana habar bay wada nuugeen oo naaskay wada nuugeen oo wuu garanaya raggan o dhan wa isgaran raggaa saxaabadaaba soo baxay iyo xarit ibnu aws baa kamid ahaa raggaasaa soo baxay muslimiinta kamid ah oo uu hogaaminayo saxaabigii qaaliga maxamed ibnu maslama radia allahu canh markaasuu wuxuu yihi yaa rasuul allah ninka anaga ah naguddaa laakiin ii ogolow inaan hadal ku dhaho yacni inaan adiga wax kaa sheego sida shirqoolka loo samaynayo inaan adiga wax kaa sheego ii ogolow buu yihi rasuulka ilah wuxuu ku yii waa lagu ogoliya waxaa doontin dah waa soo baxay maxamed ibnu maslama iyo kooxdiisii waxay u tageen ninkii gaalka ahaa ee kacab ibnu ashraf deetana wuxuu ku yidhi ninkan moxamed ma taqaanaa ninkani sadaquna weydiisanaya lacag buna weydiisanaya waanan ku dhibaatoonay ninkii wuxuu yihi kacab ila uu isla weyn yahay markuu arkay nin maxamed wax ka sheegaya wuxuu ley wallaahi wad waa ku daali doontaan sida lacagta iyo sadaqooyinka laydinka qaadiya zakadan waa ku daali doontaan maxamed ibnu maslama ila nin dan wata weeyaanoo shirqool baa meesha ka jira wuxuu yihi iminka waan la soconaayo dee waanagii raacnay arrinkiisana waxoogaa waan iska yara fiirfiirin doonaayo waan eegi doonaa bal waxaa kasoo baxa laakiin waxaan kaaga baahannahay laba rati oo ay cunto iyo alaab noo saaran tahay adigu waxaan kaa dayinsano ayaan u baahannahay deetana kacab baa wuxuu yihi waan idin siinaya laakiin waxaan u baahanay rahna yacni waxaan usii haysto ayaan u baahanahay mar si aad iigu soo celisaan maxamed ibnu maslama wuxuu ku yihi maxaad u baahantahay oo aanu kugu rahanina wuxuu yihi ninkan waa nin isla weyn wuxuu ihi dumarkiina ayaa marhuunini noqonay yacni dumarkiinaan usii haysanaya intaad xoolaha isoo celinaysaan markaasay ku dhe ma ninka carabba ugu qurux badan baa tahe sideeba u dhacdaa inaanu dumarkayga kugu aamino markaasay yidhi waaya dumarkiina haddaad ogolaan weydeen caruurtiina markaasuu yihi ma caruurtaydan laba ratiyeed rahan uga dhigna miyaanay ceeb ku ahayn intay nool yihiin iyaga iyo ciday dhalaanba ceeb bay ku noqonaysaa taasna wax suurtagala maaha markaasuu yihi haddaa maxaa rahan aad ka dhiganaysaan maxamed ibnu maslima wuxuu ku yidhi hub ayaan ku siinay hubkuna shay qaaliya buu ahaa markaa sababta uu u leeyahay hubban rahan kaaga dhiganaynaa waxa weeye hadhowtale markuu doonaya inuu labada ratiyood ka qaato uu ka kaxaysto ila ninkani nin lacag le weeyaane markuu ka qaato iyaguna hubka ay soo qaataan inaanay ka cabsanin oo dadka la jooga ka ag jooga inaanay is odhanin nimanka waxay hubka wataa iyagana maskaxdooda waxaa kusii jirta in hubkan isaga lagu dilo dabadeedna wuu yeelay ninkii waa markii uu yeelay ayay soo baxeen markaas saxaabadii kale abunaa-ila oo ay isgaranayen ay habar wada wadaageen xagga naaska oo ay yidhi abunaa-ilana intii uu kacab intii uu maxamed ibnu maslima uu ku dhahoo kale ayuu ku dhahay dabadeedna habeen ayay soo baxeen waa lala ballamay calaa kulli xaal habeen dayxuu jiro ayuu la ballamay afar iyo tobankii bishii rabiicul awal ee sanadkii saddexaadi hijiriga ay kooxdaas muslimiinta ahay nebigii ilaahay kasoo anbabaxeen nebigi ilahay waa soo dhaweeyey ilaa meeshan xabaalahan baqiic ayuu soo kaxeeyey kadibna wuxuu ku yihi ku baxa magaca ilaahay ninkana soo khaarijiya waa nin kaa dhibta badan leh deetana way soo baxeen markii ay soo baxeen ayay waxay la ballansanay ninkii kacab ibnu ashraf ninkana nin wuxuu ahaa markaasuu gabadh guursaday gabadh qurux badan buu markan guursaday oo caruus buu ahaa deetana markuu soo baxay ayay la hadleen nimankii ku dhahdeen kacawo kasoo baxa guriga markaasi gabadhii uu qabay ee markaa uu guursadaa ku tidhi war codkan aan maqlayo cod aan dhiig ka dhadhaminayo weeyaane ha bixin markaasuu isaguna isagu isla weyn wuxuu lahaa ninka sharafta le nin cabsado maaho kama cabsado marka loo yeedho nin dib u istaaga maaha waxaa waan ku dhimanayaa buu leeyahy aniga haba lay dila laakiin nin sharaf labane maadaamuu isla weyn yahay oo dee uu leeyahay sharaf baan leeyahy subxaana allah uu soo bax saxaabadii kale abunaa-ila iyo maxamed ibnu maslama waxay iskusii dheheen abunaa-ila wuxuu ku leeyahay kuwii kale war markuu inoo yimaado ninka kani timihiis ayaan uursanaya iyo waxaan odhanaya ninkana cadar baa madaxa lagaga soo shubay markaa marka cadarka aan ka uursado ayaan timaha qabanaya markaan timaha qabto seefta kula booba ninka halkan gaalkan halagu takhallusee sidii bay ku heshiiyeen waa soo baxay ninkii kacab ahaa markay soo baxeen waxay idhahdeen halkani aan ka yaro dhaqaaqno meel meel yaroo ka yaro shishaysay qabteen halkii bay u yaro sheekeeyeen waxoogaa saacad ninkii abunaa-ilah ay isaga isgaranayeen xaggaoo naas muujinta walaalaha ku ahaayeen ayaa wuxuu ku yihi niyo timahaagu aada bay u odgoon yihiin markaasuu kuri nin kaa tima udgoonba aagan kuma noola waxoogaa ammaana buu siisiinaya ninkiina waa ka isla weynaado yidhi gabadha ugu quruxda badan badan carab oo dhan baan qabaa soo sa intaa i qurxinayso ee cadarinaysa subxaana allah abu naa-ila wuxuu ku yihi ma ursan karaa madaxaaga haa buu yidhi waa qabtay deetana wuxuu ku yidhi waa sii daayay marka kan haddana muddo yar si ay u wada sheekaysanayeen ayuu haddana madaxii yidhi ma ku celiya haa buu yidhi wuu qabtay subxaana allah madaxii iyo timihii buu la haad markuu madaxii ku qabtay buu yidhi waar cadowga ilaahay ku bilaaba haddaba bab deetana subxaana allah seefihiiba loola dhacay halkaasuu ninkaasina ku baktiyey intaanu baktiyin ninkan kan gaalka ahee kacab la dhahaa ayaa saxaabigii maxamed ibnu maslamana isna toori buu qaado halkaa kaadi haysta ayuu ku dhuftay deetana qaylo weyn baa ka dhacday ninka kan oo aada buu qayliyay oo markiiba wuu dhintoon halkaasuu ku baktiyey saxaabadii intii soo dishay shirqoolka samaysana way soo baxdeen mid kamid a saxaabadaas ayaaba ku dhaawacmay oo seeftu ay lugta wax ka yeeshay kadibna rasuulki ilaahay bay kusoo noqdeen rasuulka ilahna way ugu bushaareeyeen oo xataa madaxiisii bay kasoo gooyeen wasakha gaalka ah iyo yahuudiga ah oo ay ku tuureen nebiga oo ilaahay hortiisii dhehen waa kan wasakhi gaalka ahaa ee yahuudiga ahaa ee dumarkii muslimaadku ay ka fadhiyi kari waayeen ninkaasna halkaasuu ku gabagaboobay oo halkaas ay noloshiisi ay noqotay ninkii dhaawaca ahay muslimka ahaana lugta kasoo dhaawacmana rasuulka ilaahay baa waxau lahaa yaa rasuul allah bal itus buu ku yidhi markaasuu rasuulka ilaahay eegay markaasuu ku tuf waxoogaaba ku tuf deetana ninkii dhaawacii meesha ka ahaydna mucjizo rabbaniya baa la tusay saxaabigaasoo markiiba waa ka kacay oo nabar dambe iyo xanuun dambe iyo kaar dambeba mabuusii hayninba sala allahu calaa sayidina wa xabiibina muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam intaasaan walaali kusoo gebagabeyn doonaa insha allahu tacaala dhacdooyinkii dhacay intii u dhexaysay dagaalkii weynaayay macrakadii ay muslimiintu ku guuleysteen macrakadii beder iyo inta laga gaadhiyo macrakadii uxud oo iyadana aynu insha allahu tacaala ka sheekeyn doono sababihii keenay iyo dagaalkii uxud qaabkii uu u dhacay iyo sidii muslimiinta iyo nimanka gaalad ay soo galeen inta aynu insha allahu tacaala aynu mar kale aynu ka warami doono waqacdaana waxaan kaga tegaya amaano allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh wallahu aclam wabilahi towfiiq